magacayga waxaa la yidhahdaa axmed nuur cabdulaahi waxaan ahay county project coordinator Mercy Corps ee hay'adda Mercy Corps waxay ka shaqaysaa ee countiga Gaarisa ah hadda in muddo ee, lix sano ayaan ka shaqaynaa khaasatan programka maanta aan ee, aan u imaanay xafladiisa waxaa la yidhaahdaa gaal program waa program ma aragtay la shaqeeyo gabdhaha qaangaarka ah oo badankooda aan iskuul aadin gabdhahan waxaan u samaynay tababar oo ma aragtay eh, trainings ah trainingskan oo ah waxay maadaama iskuul aydan aadin gabdhahan waxay iskuul ka heli lahaayeen Eh, waa basic trainings waxaa ka mid ah sida xoolaha loo xanaaneeyo Eh, waxaa ka mid oo eh, sida ma aragtay eh, dhirta loo eh, looga shaqeeyo waxaa sidoo kale eh, nutri- xagga nutritionka cuntada markii la yidhaahdo eh, familka nin walbo waxaa u fiican midda kale gabdhahan markii trainingka sagaal bilood loo dhameeyo waxay ma aragtay aan u dooranaa ama aan aan aan weydiinaa siday rabaan ayaga maciishad ahaan eh, wax la yidhaahdo transition pathway gabdhaha qaar waxay ku leeyahaan eh, iskuul baan ku laabanaynaa qaar farsamagacmeed baan maaragtay aan u baahanahay gabdho qaarna beecshara ayay u baahanyaan soo annaga hay-ad ahaan gabdhaha saddexdaba waan ka caawinay hadday tahay farsamo gacmeed gabdhahan farsamo gacmeed ayaa la baray waxaa la baray sidii loo hagaajiyo eh, diraca loo yaqaano eh, karkariska ama karis Eh, waxaa kaloo la baray sida unsiga loo hagaajiyo waxaa kaloo la baray eh, sida maaragtay shaambada loo hagaajiyo maadaama gabdhahan ay gabdha cidda joogan yahaan farsamo gacmeedkaas oo dhanna waxaa maaragtay aan ah, ka rajaynayna intay ku shaqaystaan haddana wayba ku shaqaystaanba sidoo kale gabdhahan waxaan ku xariirinay eh, tivetka dhadhaab oo ay ka barteen eh, farsamo badan sida maaragtay saaluunka sidii timaha loo hagaajiyo sidii cilaanka loo mariyo gabdhahanna ma aragtay eh, markay soo dhammeeyaan waxaa la siinaya in lacag yar oo dhaqaale ah ay ma aragtay ku shaqaystaan ay saaluun ku furtaan ama ma aragtay eh, becshira hadday rabtay ay tukaan ku furtaan dhadhaab sub county waxaan ku qorn waxaan ku qabnaa konton iyo sidee konton iyo sideed group konton iyo sideedka groupbo oo- group walbo waxaa la siiyey lacag laba boqol oo kun ah oo ma aragtay ay ku becshiraystaan muhiimaddana waxaa waaye gabdhahan intay noqdaan gabdho ma aragtay eh, ayaga isku filan gabdho ma aragtay eh, waxay u baahan yihaan ma aragtay ayagoo dadna ka sugin ay heli karaan soo barnaamijka waxaasuu ku saabsan yahay sidoo kale waxaan ka shaqeynaa ijaara sub county iyo lagdheera sub county gurubyo sidoonoo kaleon ku qabnaa oo gabdhaha farsamo gacmeedka la baraayo lacagooyin ay ku becshiraystaanna la siinayo muhiimadda programkan waxaa waaye gabdhahan gabdho isku filan oo waxooda qabsan karo oo becsharo qabo oo maaragtay waxyaalaha yaryar ay u baahan yihaan ay maaragtay ka heli karaan soo programka waxaasuu ku saabsan yahay